wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhure raadiyo dal sanahadahan oo kale aada si toosa uga dhageysataan xarunta raadiyogaan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aad warka ku dhageysan doontaana waxaa kamid ah booliska soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay gacan kusoo dhigay eedeysane gacanta kula jira falalidi kuwa amniga
banaanbax looga soo horjeedo damaca itoobiya ku doonaysa badda soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa qadka teleefoonka kula hadlay dhigiisa dalkaasi masar cabdifataax xasiisi cali mahdi geedi ayaa sheegay in damaca guracan ee itoobiya aysan marnamo ku suurtagelaynin dalkeena
hay-adda hormuud salam foundation oo lacag gaaraysa oo dolar ku wareejisay qoysas ay dad kaga dhinteen dabka kacay guri ay deganaayeen
bulshada magaalada bacadweyne ee koonfurta mudug ayaa maamulka galmudug ka codsaday in degmo loo aqoonsado
bulshada ku dhagan degmada cabud waa ku kasoo horjeestay damaca etoobiya ee doonista badda soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan ee idaacadda dalsan
aynu ku bilownay banaanbax looga soo horjeedo damaca itoobiya ee markaasi ku dooneyso badda soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho sidaa warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga cabdifataax eelkacase
duudbax ballaaran uu soo agaasimay maamulka gobolka banaadir ayaa waxauu maanta ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan stadio conis ekis waa stadio conis ee ekis injineer yiriso iyadoona ay ka qaybgaleen wasiirihii xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xubnaha ugu sareeya maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenada iyo weliba mas-uuliyiin kale iyadoona sidoo kale dibadbaxyaasha ama dibadbaxaas ay goobjoog uu ka ahaa ama ay ka qayb galeen boqolaal shacab ah kuwa oo isaga kala yimid toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir dibadbaxyaasha ayaa socod ku soo maray qeybo ka tirsan waddooyinka magaalada muqdisho iyagoona isugu yimid garoonka kubadda cagta injineer riso stadium halka oo ay kula hadleen wasiiro iyo sidoo kale xubno kale waxaana ugu horeyntii goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ahna kusimaha wasiirka maxamed cali xagaa
muuse biixi madaxweynaha somalilan oo wakhtigiisii dhammaaday dadka uu matala aan kalsoonnida ka haysan
muuse nin ciidamada soomaaliya ka tirsan buu ahaan jiro oo militariya lagama filayey nin ciidanka soomaaliya ka tirsan oo saban sabankii dagaalamay oo lixdan iyo afartii laga yaabay inuu dagaalamay maanta inuu sidaas fudud uu yidhaahdo saxiix baan waxaan ku beddeshay aqoonsi baan ku beddeshay muuse waxaa weeye runtii ninkaas walaalkeena iyo dadka reer somalilanba dad sharaf leh ayay ayay yihiin
waxa uu ku kacay muuse biixi muuse biixi dadku waxay kaa sugaayeen doorasho waxay kaa sugaayeen inaad fursadda aad dhiibto kaama sugaynin inaad baddoodii iibsato labaatan kiilomitir waa dhul intee la eg markaad leedahay waa liista aad leedahay adiga ma ahuba hadhow inaad ka qaadi kara mar haddaad soo geliso arrinkaasi soomaaliya meel kastay joogto dibad iyo gudaba way ka dhiidhiyeen
dibadbixii maanta ka dhacay injineer riso stadium exconis ayaa waxaa looga soo horjeeday damaca dowladda etoobiya iyo weliba heshiiskii beeneedka ay la gashay maamulka uu hoggaanka u hayo muuse biixi ee somalilan waxaana madaxda iyo shacabka ah ay ugu mahadceliyeen dareenka wadanimada iyo weliba sida ay shucuurtooda u cabireen iyagoona sheegay in aan marnaba la aqbali karin xadgudub lagu sameeyo dhulka soomaaliya islamarkaana ugu baaqiya in ay ka fiirsato tallaabooyinka qaldan oo ay qaadayso
soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay nin eedeysanaha oo gacanta kula jiro falal dil ah fal dil ah sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena saleebaan cadaala booliska gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay eedeysanada sheegay in la qabtay isagoo gacanta amniga liddi ku ah ciidanka saldhigga booliska degmada hodan ayaa gacanta ku dhigay qof rag ah oo ku eedeysan inuu dilay marxuumad qadiijo siyaad maxamed ino hooyo saalimo cumar cusmaan saddex iyo afartan sano jir ah kana mid ahayd shaqaalaha nadaafadda ee degmada hodan ee gobolkan banaadir eedeysane ibraahim aadan maadi ina hooyo nuurta cabdi cabdulle sagaaliyo toban jir ah ku dhashay shabeellaha hoose degan ceelasha biyaha ayay ciidanka gacanta ku dhigeen xilligii uu dilka geystay wuxuu isku dayey inuu ciidanka iska difaaco balse waxaa suurto gashay in la qabto isaga oo dhaawaca iyo hubkii uu falka ugu geystay eedeysanaha oo dhaawaca ayay ciidanku gacanta ku hayaan waxaana la waafajin doonaa kalsoorka awoodda u leh si uu cadaalad u maro ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliska gobolka banaadir oo lagu sheegay inay gacanta kusoo dhigeen nin eedeysana ahaa oo dil u geystay haweeney ka mid ahayd shaqaalaha degmada
aad baad umahadsan tahay salebaan cadaala markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefanka ku wada xiriireen dhigiisa dalka masar cabdifataax alsiisi waxayna ka wada hadleen xaaladda gobolka iyo danaha wadajirka ay u wadaagaan labada shacab ee walaalaha ah labadan madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga taariikhiga ah ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda masar iyagoona xusay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha wadajirka ah ee gobolka dowladda itoobiya oo kusoo xadgudubtay qarannimada iyo madaxtinimada soomaaliya ayaa sidoo kale xiisadda la xiriirta qaybsiga biyaha webiga ee niil kala dhexeeya ee dowladda masar dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qadka taleefanka kula hadlay amiirka dalka qatar amiir tamiim binu xamaad oo ka wada hadleen xaaladda gobolka iyo arrimaha hortabinta u leh labada dal labada hogaamiye ayaa dul istaagay xiriirka labageesoodka iyo fursadaha lagu sii horumarin karo si loo xoojiyo iskaashiga dhow ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi ayaa sheegay in dambaag uracan ee dowladda etoobiya uusan marnabo ka suurtagelin dalka ra-iisul wasaare cali maxamed geediye ayaa waxa uu shir jarayd uu qabtay uu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey geyiga soomaaliya gaar ahaan arrimihii ugu dambeeyey ee heshiiskii dhinaca ah ee iyaduu dowladda etoobiya doonaysa inay bad labaatan kilomitir ay kaga hesho dhulka soomaaliya badaheeda waxaana uu ra-iisul wasaare ah ee hore ee soomaaliya cali maxamed geedi uu sheegay in damacaasi guracan uusan marnaba ka suurtagelayn gudaha dalka soomaaliya waxaana uu sheegay shacabka iyo weliba dowlad inay iyagu u midaysan yihiin siday u difaaci lahaayeen baddooda islamarkaana aysan ogolayn taaka ka mid ah baddooda in la qaato الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa waxaan hambalyaynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo dunida ka jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa furashada sanadka cusub ee laba kun iyo afar iyo labaatan awgiis sanadkii hore ee dhammaaday laba kun iyo saddex iyo labaatan wuxuu ummadda soomaaliyeed ku sagootiyey guule isdabajooga oo ay keentay dowladda maanta talada haysta ee uu madaxweyne ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud iyo hay-adihiisa kala duwan ee dowladda waxaa dagaal xoogle lala galay khawaarijta ururka argagixisada al-shabaab oo muddo dheer tacaddi iyo baaba ku haayay shacabka soomaaliyeed meelo dalka meelo badan oo ka mid a go-aanka uu qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa oo ay xaqiijiyaan ciidamada qalabka sida oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo bulshada soomaaliyeed iyo maamul goboleedadaba wacdalaha lagu dhigay waad ogtihiin iyo baaxadda uu leeyahay dhulka laga xoreeyey ee degmooyin iyo deegaano isugu jira guushaasu waa mid ummadda soomaaliyeed ay u aayeyso iyo guud ahaan geeska afrika umadaha ku nool iyo dowladaha ku nool iyo bariga afrikaba iyo qaaradda guud ahaanba intaas waxaa noo dheer dadaalkii dowladda maanta talada haysa ee mudane xasan sheekh maxamuud miraha ay dhalisay waxaa ugu horeeya ugu horreeyay oo kale ku biirista soomaaliya ee urur goboleedka dhaqaalaha bariga africa cunaqabateyntii muddada dhowr iyo soddonka sano ah saaree dalka iyo dowladda soomaaliyada oo laga qaaday iyo mashruucii deyn cafinta oo soo gabagaboobay intaas oo dhan waxay ku yimaadeen hoggaaminta iyo halganka aan haga hagar la-aanta ah ee uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa isugu wada hambalyeynaynaa waa lagu garab istaagay dowlad iyo
hay-adda hormuud salaam foundation ayaa lacag dhan soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo dollar ku wareejisay qoys dadkaga ay qoys ay dad kaga dhinteen dabka kacay guri ay deganaayeen waryahayga juulo shaakir ayaa faahfaahinaya axmed cismaan oo nuur oo isaga iyo qoyskiisa uu saameeyey dab xoogan oo ka kacay guri ay ka deganaayeen deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ku wareejiyeen soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo dollar taas ay ugu talagaleen inay ku taageeraan qoyska dabka ka kacay guriga qoyska dhibane axmed cismaan ow nuur ayaa waxaa ku geeriyooday laba qof oo ka mid a qoyska afar qof oo ka midana waxaa soo gaaray dhaawacyo aada u culus oo dalka wax looga qaban waayey halka laba qofood xaaladoodu ay roon tahay laba kalena ay caafimaad qabaan waxaana sidoo kale dabku uu baabi'iyey wixii u yaalay qoyska guriga guud ahaanba dhaawacyada afarta qofood ayaana waxay dhakhaatiirtu sheegeen in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa sheegay in hormuud salaam foundation ee soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo dollar ay ugu talagashay inay ku taageerto qoyskaasi dhammaan bulshada soomaaliyeed ayuuna ugu baaqay inay dhinacooda ka qaataan garab istaaga qoyskan dabka uu dhibaateeyey waxaan halkan maanta aan kusoo dhaweynay ehelada axmed cusmaan aw nuur oo asiga iyo qoyskiisu ay ku dhacday dhibaato ka dhalatay dab ka kacay guriga ay deganaayeen kaasoo ku yaalla xaafadda siinka dheer ee degmada dayniira labadii bishii hadda dhammaatay ee december qoyska axmed cismaan nuur oo ka koobnaa toban qofood waxaa fiyow laba qof laba qof waa dhimatay lix qofoodna waxaa soo gaaray dhaawac qaarkood uu aada u culus yahay ayadoo dhakhaatiirta ay sheegeen in afar ka mid ah dhaawac asbitaalka ku jira aanan dalka wax looga qaban karin
bulshada magaalada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug ayaa maamulka galmudug ka codsaday in degmo loo aqoonsado degmada deegaankaasi mawlid macali xasan ayaa warkan faahfaahintiisa inoo soo diray kulan dadweyne oo isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug ayaa lagu qabtay gudaha magaaladaasi degmada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug oo kamid a magaalooyinka la xoreeyay dabaaqiqada sanadkii dhammaaday laba kun saddex iyo labaatan ayaa waxaa haatan dib usoo kabanaya adeegyada kala duwan sida waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo adeegyada kale ee asaasiga kulanka ay bulshada isugu yimaadeen waxaa kala qeybgalay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug cabdulaahi xirsi maxamed xagiy oo ku sugnaa gudaha degmada bacdaweyne tan iyo markii la xoreeyey dadka deegaankana ku dhiirigelinaya inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab degmada bacdaweyne ay ka shaqeyna horumarkeeda qeybaha kala duwan ee bulshada ee kulan kasoo qayb galay ayaa dowladda federaalk ee tan galmudugba ka codsaday in maqaamka degmanimo ee bacdaweyne leedahay la siiyo sidoo kalena la tayeeyo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada waxna la kala qabto innaga oo odayaashii salaadiintii iyo degmadii iyo wixii dhammaa joogna waxaan soo gudbinaynaa burbur badan oo dagaallo badan oo kala gedisan nagu soo gaaray degmada bacdweyne ee dhibaatooyinka hadda ku yaallana in la arkaan rabnaa waxna nala kala qabto sida degmada sida isbitaalka sida bacadcelinta sida guriga hooyooyinkoo bannaan sida haddii alkuura suuqa meel kasta oo qayb dadweyne ah way maran tahay way haddii alburbur baa ku yaalla in nala kala qayb qaato oo dowladda federaalka nagala qayb qaadato oo degmada dowladda haddii alla ku horreeya galmudug nagala qayb qaadato oo wax cid kasta oo ay qusaysaa nagala qayb qaadato intaasaan codsanaynaa
bulshada ku nool degmada caabud waaq ayaa kasoo horjeestay damaca itoobiya ee markaasi ku doonayso baddeena soomaaliya waliyahayaga garaad aadan cali ayaa warkan caabud waaq inooga soo diray
haday taladii ku dhaafto si aad moodaysa maahe soomaaliya soomaali baa leh sareedaha hadday ku waarto hadday silic iyo dhib gaadho samaanteed iyo xumaanteed war hoy hoy soomaaliya soomaali baa leh waxaan leenahay etoobiya samansamanka iloobina muuse bixi cabdi waxaan leeyahay muuse bixi cabdi saylac ma bixin kartid annagoo nool
hayadoo bilihii dambe dowladda federaalka ee etoobiya ay doonisiyo sidoo kale raadigoo badan ugu jidhay helidda bad ay markaasi ay ku maamusho ama markaasi ay ku maalgeliso dadkeeda aadka u faraha badan ayaa shalay waxaa soo baxay warka sheegaya in ra'iisul wasaaraha etoobiya dr abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada cabdisabab ee xarunta dalka etoobiya heshiiskaasi waxa uu dhigayey in qaybo ka mida biyaha soomaaliya madaxweynaha somalilan uu u saxiixay ra'iisul wasaaraha etoobiya ama dalka etoobiya hadba kaan ugu yeerno qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan degmada caabud waaqee waqooyi oo gobolka galgaduud ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan xilligan in markaasi madaxweynaha somalilan oo qaybo ka mida biyaha soomaaliya u saxiixo dalka etoobiya badda soomaaliya oo etoobiya la siiyey etoobiya ma qaadan kardho waanu ka xunnahay mana ogolin in la siiyo etoobiya ma ogolin waa ku dagaalamaynaa waa ku jihaadaynaa wax alla waxay badda soomaaliya qaata waa dilaynaa waa ku jihaadaynaa adduunka waxaanu maqashiinaynaa adduunweynaha waxaanu maqashiinaynaa adduunweynaha waxaanu maqashiinaynaa dowladda dhulka soomaaliya badda soomaaliya inaan etoobiya la siin karin oo aysan qaadan karin oo aan ku dagaalamayna haddaysan baddayada ka leexan oo aannu ku jihaadayno oo annaan u kala haraynin marna annaan u kala harayn haddaannu soomaali nahay annaan u kala haranin qorigaan qaadanaynaa warankaan qaadanaynaa taangigaan qaadanaynaa beebbahan qaadanaynaa diyaaraddaan la dhacaynaa midda dolooniska iyo midda kale baan la dhacaynaa baddayada ma ogolin in etoobiya la siiyo ma ogolin
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan wararkan iyo wixii kale kusoo kordhaha waxaad kula socon doontiin wararkayaga dambe insha allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel